magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba doorasho oo iska soo horjeeda oo labadaba ku aadan doorashada hogaanka xiriirka kubadda cagta soomaaliya wariyaha v o eda mahad cali xidirir ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa hubanti la-aan galay jiritaankiisa kadib markii guddiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta soomaaliya ay maanta doorashooyin kala duwan ku qabteen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya doorashada midda koowaad oo ka dhacday hotelka jaziira ee muqdisho ayaa waxaa guddoomiye lagu doortay xasan aadan xaaji barwish sida ay ku dhawaaqday gudoomiyaha guddiga raafaanka xiriirka kubadda cagta soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka ilhaan cali gasar doorashada maanta labaylabaatanka bisha labaad ah laba kun iyo labaataniyo saddex xiriir kubadda cagta soomaaliyeed madaxweynaheedu waxaa ku guulaystay oo ku-samihii kala wareegay xasan wiish iyabaro gudoomiye dhankayna way ka soo wareegatay dhankiina guddigii fulintay u soo wareegatay
intaas kadib waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha loo doortay guddoonka ugu sarreeya xiriirka kubadda cagta soomaaliya xasan aadan yabro wiish waxa uu sheegay in la dardarigelin doono kubadda cagta soomaaliya
mar kale labaatanka bisha februari aauaaaanka oo maanta ah oo ay ugu doorateen xilka gudoomiyaha xiriirka soomaaliyed ee kubadda cagta waxaa mar kale hortiina ka ballanqaadayaa in aan sidii a shalay idinkaga ballan qaaday horumarka kubadda cagta soomaaliya aan u istaagi doono isla markaasna meel sha ay caalamka joogaan amba meelaha ay caalamka maanta marayaan aan geen doono hadduu ilaah yidhaahdo waxaan aad iyo aad ugu xumahay doorashadan waxay ahayd inay dhacdo ieedabaatanka disembar labadakunabaaanka labaatanka oktoobar labadakunabaatanka waxaa la doortay guddi doorasho guddigaas doorashada waxay ahayd in ay u shaqeeyaan si cadaalad ah si soomaalinimo ku jirto inay u hiiliyaan dhallinyarada soomaaliyeed laakiin maysan dhicin qayb ka mid ah guddiga doorashada waxay ka shaqeeyeen in aan la tartamin hal musharax keliya ee u caleemasaaraan inay isku dayeen runtii waan un istaagnay waan ka diidnay dhallinyarada soomaaliyeed way diidday annagoo musharaxiinta ahaa waa diidnay fifa way ka soo hadashay markaan u dacwoonay in la qaldaayo waddada kubadda cagta soomaaliya waxay soo dirta qoraallo disembar ay runtii ku sheegayso in wadada ama habraaca doorashada wax ka qaldan yihiin dhanka kale doorasho kale oo lagu dooranayay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa ka dhacday hotelka iliid ee muqdisho taas oo sida la sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya loogu doortay cali cabdi maxamed cali shiine gudoomiyaha la doortay cali shiine ayaa ka hadlay goobta isagoo uga mahad celiyay guddoonka sida ay u doorteen ugu horeyn waxaa mahadda iskale ilaahay weynaayo subxaanu qaadir ahay kasokow waxaan ku mahadwaxaan mahadcelinayaa koongareeska xiriirka soomaaliyada kubadda cagta oo noo doortay inaan afarta sanoo soo socota aan hogaamino xiriirka soomaaliyada kubadda cagta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid khayr qabta ilahay waxaan ka baryaynaa in howlaha noo fududeeyo kubadda cagta waxay u baahan tahay waa dad isjecel dadka kubadda cagta ka shaqeeya waxay u baahan yihiin isdhexgal waxay ka shaqeeyaan inay bulshada inay bulshada nabadgelyada sugaan shan iyo toban sano ka hor wakhtigan oo kale xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxa uu yeeshay saddex madaxweyne oo kubadda cagta soomaaliya hogaamiya kuwa oo kale ahaa salaad macalin gaab muxudiin darbaweyne iyo siciid maxamuud nuur mugambe wakhtigaasi intii muranka iyo isjiidjiidka dheer socday soomaaliya waxay lumisay dhaqaalihii iyo taageeradii ay ka heli jirtay xiriirka ugu sarreeya kubadda cagta adduunka ee fifa ugu dambeyntii fiifa ayaa kala saartay waxayna muddo kadib aqoonsatay allah u naxariistay siciid maxamuud nuur mugambe oo afartii abriil laba kun laba iyo tobankii ku dhintay qaraxii ka dhacay golaha murtida iyo madadaalada ee national teater dhallinyarada soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey humaanti la-aanta jiritaanka xiriirka kubadda cagta soomaaliya mahad cali xidir v o a muqdisho